dowladda masar ayaa waxa ay cafis u fidisay maxaabiis kumanaan gaaraya oo ku jiray xabsiyada dalkaasi masar xilli masar ay u dabaaldegaysay sanad guuradii kasoo wareegatay markii dowladda masar ay dagaalkii la gashay israel lixdii oktoobar ay guul ka gaartay warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray oo masar kasoo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni
wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda qaahira ayaa shaaca ka qaaday in cafis loo fidiyey kumanaan maxaabiis ah oo ku jiray xabsiyada kala duwan ee dalka masar iyadoo la fulinayo go-aanka madaxweynaha ay lambarkiisu yahay afar boqol sideed iyo afartan ee labada kun iyo kow iyo labaatanka oo ku saabsan cafiska iyo sii deynta qaar ka mid ah maxaabiista buuxiyey shuruudaha cafiska ayay wasaaraddu amar ku bixisay in la sii daayo saddex kun sideed boqol lix iyo siddeetan qof oo maxaabiis ah oo horey xukun loogu riday warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani ayaa lagu yidhi cafiska loo fidiyey maxaabiistani ayaa qayb ka ah dabaaldega munaasabadda sanad guurada siddeed iyo afartanaad ee lixda oktoobar oo dowladda masar guul weyn ay ka soo hooyisay dagaalkii ay la gashay dowladda israa'il sannaddii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii tallaabadan ayaa imaanaysa xilli dowladda masar ay hirgelinayso qaabdhismayska siyaasadeed ee ciqaabta casriga ah ee lagula dhaqmayo dadka maxaabiista iyagoo weliba dhaqan celin loo samaynayo si ay bulshada u dhex galaan dhinaca kale dalka masar sida magaalada kaahira ee caasimadda ah iyo qaybo badan oo ka mid ah dalkani waxaa ka dhacay dabaaldegyo lagu maamuusayo maalinta lixda oktoobar oo dowladda masar inta badan dhulkeeda ay ka soo ceshatay dowladda israa'iil madaxweyne cabdulfataax asiisi madaxweynaha xukuumad dalkani oo ka hadlay dabaaldeg lagu maamuusayay munaasabadan ayaa sheegay in dagaalkii oktoobar sannadii kii uu ahaa mid wax ka bedelay taariikhda casriga astaanta sharafta iyo karaamada dadka masaarida guusha oktoobar waxay ahayd maalinta geesiyaasha milatariga masaarida oo ay adduunka oo dhan ay ka yaabiyaan oo duruus lama ilaabaan ah ay siiyaan cadowga masaarida ayuu yidhi madaxweyne asiisiga xukumaha waddankani madaxweynaha dalkani ayaa sidoo kale ammaanay shacabka masar kuwaasoo taageeradooda la garab istaagay buu yidhi ciidankooda xiliyadii ugu adkaa taasoo gundhig u ahayd taariikhda guusha iyo sharafta aan maanta u dabaaldegayno ayuu hadalkiisa raaciyey gabagabadii asiisi ayaa si gaar ah u ammaanay halyeeyadii naftooda u horay dagaalkii lala galay israa'iil gaar ahaan madaxweynihii xilligaasi masar xukumayey ee maxamed anwar saadaad oo uu ku tilmaamay halyeygii dagaalka iyo nabadda ay qaatay tallaabooyinka horseeday guusha weyna dagaalkii lixda oktoobar ee sannaddii waxa uu ahaa dagaal dowladaha masar iyo suuriya ay ku qaadeen israa'iil kaasoo ahaa kii afaraad ee carabta iyo israa'iil dhexmara kadib dagaaladii dhacay lix iyo kontonkii iyo toddoba iyo lixdankii ciidamada qalabka sida ee dowladda masar ayaa dagaalkani oo loo yaqaano lixda oktoobar ama tobanka ramadaan dib ay ula wareegeen gobolka gacanka siinaaya oo hore ay dowladda israa'il ay u qabsatay dagaalkii oo ay la gashay waddamada carabta xuseen saxnuuni v o a qaahira